alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira waxaynu ku dhex jirnay axkaamu ljanaa'is wuxuu sheegay musanifku raxima allahu tacaala qofku markuu geeriyoodo qofka muslimkaa inay u waajibayaan afar arrimood afartaas waxay ku waajibayaan dadka nool waxaanay ugu waajibayaan calaa sabiili alkifaaya oo in ku filani hadday qabato in inta kale dembigu uu ka dhacaya darsigeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa markaa waajibka afraad oo ku saabsan dafnu lmeyit qofka dhintaa aasitaankiisa wa yudfanu buuhi waa la aasaya almayitu qofkii geeriyooday wujuuban waajib ahaan baa loo aasayaa fii luxdin iil baa lagu aasayaa iilkaasi oo mustaqbila alqiblati jeeda bifatxi laam laamka marka la kordhigo laxdu la idhaahdo iyo wadami ahaa marka la godo alluxdu la idhaahdo wa sukuuni lxaayi alxaayi xaada reeban marka la akriyo maa yuxfaru waa waxa la qodo fii asfali jaanibi alqabri qabriga dhinaciisa halka u hooseysa min alqiblati ay min jihati alqibla xagga qiblada xigtaa qadra maa qadar la qodo yasacu qaadaya almeyita meydka wayasturuhu qarinaya wa dafnu aafsitaanka fi luxdi in lagu aaso ayaa afdalu ka wanaagsan min adafni aasitaanka fi shaqi qabaaljeexa lagu aaso in salubat ilardu weeye hadduu dhulku yahay dhul adag washaquna qabaaljeexuna an yuxfara waa in la qodo fii wasati alqabri qabriga barhtankiisa kannahri sida saaqiyadda oo kale loo qodo oo wayubnaa la dhiso jaanibaahu labadiisa dhinacna wayuudaca oo la dhigo almeyitu meydkiina baynahumaa labadaa dhisme ee dhexdooda la dhigo oo wayusqafa la saqfo calayhi dushiisa bilabinin laban lagu saqfo iyo wa naxwihi labanka waxa shabah halkan wuxuu kaga hadlayaa meydka in la aasaa inay waajib tahay oo yudfanu lmeyitu ay wujuuban weyi meydka marka la aasayana kuma filla in dhulka dushiisa inta la dhigo deetana dhismo laga dul dhiso amabase dee ciid lagu rogo iska rogo ciida ama dhagax lagu rogo laabudda min alxafr dhulka in loo qodo ayaa waajiba waxaana arrinka noocaas iyo bani aadamka tusiyo ilaahay uu soo mariyey xayawaanka la dhaha tukaha oo inaa aada markuu dilay walaalkiisi uu yidhaahdaa buu gara waaye ila wax dhintaba wax dhintayba hore uma arage marka ilaahay wuxuu soo diray markaa tuke tukahaasoo tusiyey markaa qodista dhulka fabacaha allahu guraaban yabxahu fi lard liyuriyahu kayfa yuwaari sawata akhiih haddii markaa ay suurtoobi weydo meesha in la qodo markaasoo kale xabaasha waxaa laga dhigi karaa in dhismo dee laga dul sameeyo ama ciid iyo dee waxaanay baalu kala bixi kara in lagu dul tuulo oo hadduu qofku berriga ku dhinto hadduu qofku ku dhinto badda dusheeda waa la sugayaa inta la soo gaadhayo xeeliga si berriga loogu aaso oo hadduu dhow yahay oo meydkuna inta aanu isbedelahayn ama waxaa la samaynayaa haddii aanu berrigii dhoweyn laba loox baa lagu xidhayaa si uu u sabeeyo oo berriga u tago baddaa lagu tuurayaa si uu u sabeeyo oo berriga u tago waxaa dhici karta inuu qof muslima helo deetana uu si saxa u aaso haddii markaa wax culus lagu xidho oo badda gunteeda loo dha loo daadejiyey lafteedana lagu dambaabi maayo qabriga inta in laag in la qodo ayaa waajiba waxaa waajiba in la qodo oo qadar urtii meydka celinaya urtu aanay dabadda usoo baxayn bahalahana ka celinaya intaa mar haddii la gaadhsiiyo ku filan laakiin haddii la qodo qadar urtiisa ay dabadda usoo baxayso ama bahaluha ay la bixi karaan aasitaankii waajibkaa kaasi maaha waa lagu dambaabayaa kaasi waayo wuxuu tilmaamay markaa laba siyaaboodba meydka in loo aasi karo in iil loo duwo allaxdu iyo alluxdu labadaba waa la idhahdaa waa godkaa laga qodayo qabriga jihadiisa xagga qiblada xigta kaasaa luxd iyo allaxdu la idhahda inaguna iil baynu idhaha luxudna waynu idhaha inaga lafteenu luxud oo carabigu ay si yar oo kale unaynugu yara dhawaaqna wey marka iilku waa inuu xigo dhinaca meydka waa in loo jeediyo xagga qiblada marka iilka la dhigo iyaduna waa waajib qofkii tukanaya oo kale ayaa meydka laga laga soo qaadaya waa qofka muslimka ah laakiin ka gaalka maya waajib maaha in qiblada loo jeediyaa markuu noolaago ma tukanahayn isagu waayo in iil lagu aaso iyo in xabaasha bartankeeda loo jeexo qabaaljeexa waxa la dhaha la sameeyo labadu way bannaan yihin waxaana u daliila kaana calaa cahdi nabiyi rajulaan axaduhumaa yalxad walaakharu yashaqu waktigii nebiga laba nimo xafaaraa baa jiray midkood iil buu duwi jiray ka kale qabaaljeex buu samayn jiray nebiguna calayhi salaatu wasalaam midna ficilkiisa ma diidin inuu iilku wanaagsan yahayna waxaa u daliila rasuulku wuxuu ihi allaxdu lana washaqu ligayrina iilka innagaa iskale haddana ummadda nebi maxamed qabaaljeexana ummadaa kale nebigana calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay saxaabadu way isku khilaafeen inay iilu duwaan iyo inay u qabaaljeexaan marka waxay dhahen ilaahay baynu tala saaranaynaayoo labadii nin ee xabaalqodeenka ahaa ka soo horreeyay aynu tiisa qaadanayna marka waxaa soo horreeyey kii iilka duwi jiray marka inuu iilku fadli badiyay taasina tusinaysaa waa waa sida ilaahay subxana wa tacaala rasuulkiisa u dooray wallahu laa yakhtaaru linabiyihi ila alafdal si wanaagsan buu ilaahay nabigiisa u doorayay iilku wuxuu fadli badan yahay hadduu dhulku yahay dhul adag oo aan dumahayn haddii sidaa ardadu ay tahay ardu rakwa dhul jilicsan sida meelaha xeebaha oo kale laga baqayo dee iilkii inuu dumo qabaaljeexa ayaa fiican waayo haddaba qabaaljeexa sidee loo samaynaya halkaa qabriga barhtankiisa ayaa la qodayaa buuhi an yuxfara fii wasati alqabr kanahr nahriga wuxuu uga jeedaa sida meesha biyo mareenka oo kale loo qodo ee webi halkan ugama jeedo qanaadkii oo kale saaqiyadii marka wuxu uhi wayubnaa jaanibaahu labada dhinacna waa laga dhisayaa wayudacu lmeyitu baynahumaa labadaa dhisme dhexdoodaa meydka la dhigayaa wayusqafu calayhi bilabani wanaxwi qabaaljeexu dhowr suuro ayuu leeyahay ilaa qabriga dhexdiisa uun bartankiisa la qodo uun deetana godkaa halkaa laga jeexay inta meydka lagu rido in dee lagu daboolo taasi waa suuro suurada labaadna waxa inaa waxoba la qodinba ee halkaa qabriga bartankiisa uun labada dhinac la dhiso deetana meydkii inta la dhex dhigo saqaf loo sameeyo yaanaa qol yaroo kalaa laga samaynaya qabriga dhexdiisa kaasaa lagu saqfaya waxbaa lagu daboolaya looxaan ama jingadiiyo wax noocaas kadibna ciiddii baa lagu rogaya suurada saddexaadna waa tan uu sheegayoo waa in labadaba la jamciyo marka hore in la jeexo qabriga barhtankiisa kadibna jeexa hareerihiisa laga kiciyo dhisme maanaa leban ama dhagax lagu dhiso kadib dhismaha dushiisana saqafka in la saaro marka labada in la jamciyaa se waajib ma aha waa yahay meydka haddaba qabriga xaggee laga gelinayaa innagu iilka dushiisa in la soo istaagnaa soo maa markaasa laga soo dhiibaa dhinac kastoo laga soo dhiibaba horta way ansaxaysaa midna lagu dambaabi maayo sideebaa afdala unbaa laga hadlaya sida afdalka ahi waa in xagga lugaha laga soo geliyo innaga dee marka laga xabaaleyna lugu waxay noqonayaa dhinaca galbeed dii miiskan laga soo qaado qabrigii iilkii dee xaggan qibladu noqonaya anigay soo xigta lugihii qabriguna xaggaasay noqonayaan ile meydka madaxiisu ile midigtaa loo jiifinayaae xagga bari buu u jeesanaya madaxiisu lugihiina dhinaca galbeed bay noqonayaan marka xaggaa galbeed ayaa laga soo gelinaya saas ayaa axaadiida ku ansaxday wayuudacu waa la dhigayaa buuhi almayitu meydka cinda mu'ahari اlqabri qabriga xaggiisa dambe ayaa la dhigayaa xigto dhinaca xagga lugaha meydka noqonaysa macanaa naxashka halkaasaa la dhiganaya xagga lugaha qabriga wa fii bacdi nusaki bacda mustaqbil mustaqbil alqibla jumladana wayudacu lmeyitu cinda muahari qabri waxay ku taallaa hadalkaa hore ee ah mustaqbila alqiblati dabadi sidaa maaha wa fii bacdi nusakh buu uhi nusakha qaarkood bacda mustaqbila alqiblati jumladda mustaqbila alqibla dabadeed ziyaadatun ba ahaatay de ziyaado wahiya ziyaadadaas waxa weeye wayusallu waa la saarayaa min qibali ra'sihi xagga madaxiisa looga soo saarayaa naxashka ay sallan ikhraajan saaritaan iyo siibitaan birifqin si tudhaale uu ku jiro laa bicunfin si qallafsan maya marka marka naxashkii halkaa la dhigo qabriga lugihiisa meydka dhinac laga soo saari maayee madaxiisaa loo soo hordhiibayaa dadka qabriga ku jira iilka dhigaya madaxiisaa laga soo horsaaraya weeyaan naxashka madaxaa loo soo dhiibaya saasaa loo soo wadaya ilaa uu qabriga soo wada galo kadib bay iilka ku leexinayaan wa yaquulu wuxuu odhanayaa alladii ka marka sidanay so dadkeen soomaalidu sameeyaan oo in xagga iilka laga soo dhiibaa madhabka xanafiyada wey masaa'il aada u tiro badan baana xagga camalka soomaalidu madhabka abixaniife ay waafaqsan yihin waxaana laga yaaba de inay wax ka soo gaadheen waayo meeshan zaylac la idhaahdo fuqaha badan baa joogi jirtay oo xanafiye ah madhabka xanafiyada markaa qaba taasaa laga yaaba inay wax ka soo gaadheen turkiguna waa ki yimi oo turkiga laftiisuna dee madhabka xanafiyadu haysta masaarida laftooduna madhabka shaaficiyadu waddanka aada uga jiro laakiin madhabka dowladdu waa madhab alxanafiya wayaquulu wuxuu odhanayaa aladii ka yalxadu iilka dhigaya yudkhiluhu laxda ka iilka gelinaya wakadalika waxaa la mida ka qabaaljeexa dhigaya bismi illaahi buu odhanayaa wa calaa millati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam macnuu waxa weeye adacuka waxaan kugu dhigayaa iilka bismi illaahi magaca ilaahay wa calaa millati rasuuli illaah wa mutta waad dhimatay calaa millati rasuuli illaah diintii rasuulka adoo haysta ayaad dhimatay wa yudjacu waa la jiifinayaa fi lqabri baa la jiifinayaa bacda an yucamaqa marka la dheereeyo kadib qaamatan joog iyo wabastatan labada gacmood oo la fidiyey wayakuunu wuxuu ahaanaya alindujaacu jiifkaasi meydku qabrigiisa jiifa mustaqbila alqiblati xaalo u yahay mid qiblada u jeeda oo calaa janbihi alayman dhinaciisa midigna u jiifa marka halka wuxuu leeyahay dadka iilka dhigaya u weye oo kuwa bud dhigaya kuwa dul taagani waxbaa odhan maayaan waxba ma akrinayaan wayaquulu aladii yalxadu waa kaa ku leh waa ka iilka gelinaya ayaa odhanaya bismi illaahi wacalaa millati rasuulillah intaaynu idhahno waa sunna qabriga waynagii sheegna waxaynu nidhi waajibku wuxuu ku dhacayaa in la qodo qadar urta meydka celiya bahalahana ka celiya laakiin intay leeg bay sunno tahay in la qodo nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu idhi faacmiqu wa awsicu watada qabriga dheereeya ballaadhiyana sidaa afdalka marka qotada qabriga in intee la gaadhsiiyaabaa sunno ah wuxuu leeyahay joog nin dhexdhexaada jooggii oo lagu daray gacmihiisa uu sidaa u fidiyey aad buu u dheeriyay nigu qabuurteena intaan uma gaadhsiinaba qaama waa basta waa intaas aad buu u dheeriyay sooma intaasaa la gaadhsiinaya uhi qaama waa basta waa saas qaamadu waa taaso waa jooga bastana waa labada gacmoodoo la kala bixiyey marka haddii la rabo sida afdalka waa in intaa la gaadhsiiyaa uuri waxaana loo deliishaday cumar bn khadaab radi allahu canhu ayaa sidaa yidhi rasuulkuna waa kaa dhiirigeliyey qabriga in la dheereeyo waa yahay meydkaa xagga qiblada loo jeedinayaa dhinaca midigna waa loo jiifinaya in qiblada loo jeediyaana saynu sheegnay waa waajib falow dufina haddii la aaso mustadbira alqiblati isagoo qiblada ka jeeda qibladii baa laga soo jeediyey aw mustalqiyan ma isagoo qadaadka u jiifaa la aasa aw munkaban calaa wajhi idan waxaa la mid a isagoo wejiga u foorara haddii la aaso nubisha waa la qodi doonaa wa wujiha waxaa loo jeedin ilqibla maa lam yatagayar intaanu isbedelin baa markaa la qodaya oo dee qiblada in loo jeediya waa waajib waajibka haddii laga tago dib baa qobri qabrigii loo furaya markaasaa xaggii qiblada loo jeedinaya laakiin waa inte waa intaanu meydku qurmin hadduu meydku markaasi uu qurmo oo dee u googoo waa la yska daynaya wa yusataxu buu idhi waa dushaa laga simaya alqabru qabriga walaa yusannamu la kurusayn maayo sida kuruska oo kale mid xagga sare u yar hoostana u ballaadhan laga dhigi maayo walaa yubnaa lama dhisayo caleyhi qabriga dushiisa wax dhismaa lagu samayn maayo walaa yujasasu la nuuradayn maayo iyo kuna waa la karhaa tajsiisuhu in la caddeeyo qabrigii oo lagu caddeeyo biljasi wa huwa aljasu annuuratu weeye nuuradda almusamaatu lagu magacaabo biljiiri lagu magacaabo magacaa iskale marka qabriga sidii laga dhigaba dee lagu dambaabi maayo laakiin sideeba afdala waxaa afdala buu leeyahay imaamu shaafici raxima allahu tacaala qabriga dushiisa in la simo sida sadxiga gurigoo kale in loo simo bimacnaa aan la kala rogin iniguna waynu kala rognaa sooma dusha sare ayuu qabrigu u dheeraya saasoo kale mar kasta oo hoos loo sii dhaadhaco wuu sii ballaadhanaya laakiin sufyaan itamaar wuxuu sheegay see bukhaari saxiixiisa ku wariyey inuu galay qabriga nebiga calayhi salatu salaam iyo abubakar iyo cumar oo qubuurtoodu ay ahayd musannama mid kala rogan sida kuruska oo kale xagga sare u dhuuban xagga hoosena waxa weyaan u ballaadhan qabriga lama dhisayo ee nebiga calayhi salatu salaam diiday in la dhiso waa makruuh bay leeyihin hadday xabaalo xabaalo waqfiya yihiinna in la dhisaa waa xaaraan bay leeyihin sida saxdaana labadaba waa xaaraan haddii xabaalo waqfiyin iyo haddii kalaba sababta dhismaa loo diiday maaha haddee in dhul waqfiya in dheeraada qofku uu ka qaadanayo oo qura sababta loo diiday waa si aan loogu fitnoobin qabrigaa la dhisay walaa yujasasu buu idhi lama nuuradaynayo oo waa makruuh iyaduna macnaa wax caddee rinji iyo wax la mida lama marinayo walaa ba'sa wax dhibi bilbukaa oo hintii bilaa qaylada ahayd kuma sugnaanin calalmayiti meydka loo ooyo ee yejuusu waa bannaaya albukaa oo hinta bilaa qaylada ahayd calayhi meydka in laga dulooya qabla almowti intaanu dhiman horteed iyo wa bacdu markuu dhinto kadib tarku in la yska daayo ayaa awlaa fiican wayakuunu wuxuu ahaanaya albukaa oo hintaa bilaa qaylada ahayd min gayri nawxin mid aanay baroori la socon iyo qaylo ee rafci sawtin mid aan la socon dhawaaq binnadbi ay maca annadbi dhawaaqaasi oo ay la jirto ama ay la socoto qofkii dhintay wanaagyadiisa in la tirinayo marka wuxuu leeyahay in meydkii laga dul laga dul ilmeeyaa albuka marka saa loo qasriyo waa nusuulu dumuuc waa qofku inuu ilmeeyo inuu ka dul ilmeeya wax dhiba ma laha taanay naftu ka bixin iyo markay naftu ka baxdaba tarku waa awlaa buu leeyahy waa goorma yani markay naftu ka baxda kadib suuli imaamu nawowi raxima allahu tacaala waayo mar haddii dee qofkii naftu ay ka baxday wax dhacay oo tegay qof ka murugoonayaba qofku noqonaya laakiin sida saxdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu inankiisii ibraahim dhintay wuxuu yidhi ina alqalba layaxzan wa ina alcayna latadmac walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana marka in la dhaa qofku xataa ilmada inuu ka tagaa fiican aan qaylo iyo buuqaanu la socon taasi sax maaha oo waxay ka turjumaysaa raxmad ilaahay qofkaa qalbigiisa uu geliyey qofkaa ilmaynaya wayakuunu lbukaa min gayri nawxintaa tafsiirka looma baahnaynbo albuka marka sidaa qasrigaa loo akriyo iyadoo bilaa mada ayaaba ahba sideedaba addumuuc min gayri rafci sawt laakiin albukaau haddii la idhaahdo ayaa amaa kaana birafci sawti marka hadduu odhan laha walaa ba'sa bilbukaa'i ayuu tafsiirkan u baahan lahaa uu leeyahy wayakuunu lbukaau min gayri nawxin marka saasay ku ficnaanay lakiin iminka albuka oo maqsuur ka ahay waa ilmada aan dhawaaq la soco wey marka waxaa la diidaya waa maxay waxaa la diidayaa waa sawdka qaylada gaar ahaan qaalida marka ay la socoto qofkii dhintay wanaagyadiisii la sheeg sheegaya geesi buu ahaaye deeqsi buu ahaaye dugsi buu ahaaye iyo waxaa lamidka ah wannaaixatu idaa lam tatub tuqaamu yowma alqiyaamati calayha sirbaal min qataraan wa dircun min jarab gabadhii barooratay maalinka qiyaamada lasoo joojinaya iyadoo xidhan markaa dirac ka samaysan geedka qataraanka la idhaahdo iyo mid kaloo kasii sarreeya oo ka samaysan xanuunkaa candhada la idhaahdo walaa shaqi thawbin ay walaa min gayri shaqi thawbin iyo iyadoo aan markaa min gayri nawxin sooma odhan iyadoo aanay qayla la socon walaa shaqi thawbin mare la dilaaciya aan aanay la socon waa xaaraan inuu qofku marihiisii jexjeexa marka mas-uuliyatulmowt ay dhacdo rasuulkaa yihi laysa mina man daraba alkhuduuda washaqa aljuyuub wadaca bidacwa aljaahiliya naga mid ma aha qofka yacanaa jidhkiisa garaaca marada dildilaaciya iyo idhmadii jaahiliyadana ku dhawaaqa fi bacdi nusakh jaybin walaa shaqi jaybin baa ku yaal nusakha qaarkood bedela thawbin waljaybina tawqu lqamiis qamiiska qoortiisa weeye markaa madax uu ka galo jaybku waa kaas kan wax lagu rido carabi jayb uma aqoonba baryahan dambuunbaa qiyaas ahaan magacaa loogu bixiyey wa yucazaabuun waa la tacsiyadaynayaa ahluhu qofkaa dhintay ehelkiisa waa la tacsiyadaynaya in nadban tacsiyatan oo nadbana waa sunne in la tacsiyadeeya ay ahlulmayiti baa la tacsiyadaynaya qofkaa dhintay ehelkiisa sakiirun baa la tacsiyadaynayaa kooda yar kabiirun kooda weyn dakarun kooda lab waunhaahum iyo tooda dhadig ilaa shaabata inanta shabaddaa mooyaane walaa yucaziihaa iyada ma tacsiyadaynayo ilaa maxaarimuha ragga maxaarimteeda mooyaane cid kale ma tacsiyadaynayso aw zawjuha zawjkeeduna waa la mid marka ragga ajanabiga ah inay tacsiyadeeyaan inantaa shabadda ah waa makruuh iyadu inay tacsiyadaysaana waa xaaraan bay leeyihin iyo hadday tacsiyadayso inay uga jawaabaan iyada inay ragga ajaanibka ka ay tacsiyadeeyaan waa makruuh inay uga jawaabtaana waa makruuh inay iyadu ragga ajanabigaa tacsiyadayso iyo in iyagu uga jawaabaana waa xaaraan bay leeyihin waa salaanta oo kale waayo dee fitna iyada looga baqayaa tacziyadu haddaba waa maxay tacziyadu sida imaamu nawowi wuri waa tasbiir waa sabirsiinta ereye sabirsiina qofka in lagula hadlo dikru maa yusallii saaxiba almayit iyo in la yidhaahdo hadal qofka u laab qabuujiya wayukhafifu xusnahu wayuhawinu musiibatahu hadal qofka murugadii ka khafiifiya inaga waxaa sabir iyo iimaani waa la wada dhimanayaa iyo gaal iyo muslim labadabana waa la tacsiyadayn karaa laakiin muslimka marka la tacsiyadaynayo tacsiyadda waxaa lagu dari karaa duco loo ducaynayo qofkii ka dhintay laakiin gaalka gaalkii ka dhintay loo ducayn maayo ama muslimka haddii gaal ka dhintay laga tacsiyadaynayo gaalkii loo ducayn maayo tacsiyadu ereyo gaaro ma laha suu imaam shaafici laysa fi tacziyati shayun muwaqat ereyo gaar ahoo tacziye iyagu u noqonaya ma laha waayahay watacziyatu tacziyadu sunnatun weeye qablo dafni bay sunno tahay intaan meydka la aasin iyo wa bacdahu yeer marka la aase kadibba laakiin marka la aase kadib bay fiican tahay bay leeyihiin waayo inta ka horeysa dee aaskiis iyo waxaasay ku mashquulsan yihin tacziyaba uma jeedaan ilaa alaaati ayaamin watastamiru macnaa way soconaysaa atacziyatu tacziyadu ilaa alaaati ayaamin ay ilaa aakhiri alaaati ayaam ilaa saddex maalmood aakhirkooda laga gaadho oo min bacdi dafni marka la aaso ka bilaabma marka taa waa laga raajaxsan yahay waa daciif sida muctamadki waxa weeye min bacdi mowti ka bilaabma saddexa maalmood ee tacziyadu waxay ka bilaabmayaan buu leeyahay marka la aaso laakiin sida saxdu fi lmadhab waa maxay oo marka uu geeriyooday naftu ay ka baxdo ayay ka bilaabmayaan waayo saddexa maalmoodna daliil xadiday ma jiro ee waxay leeyihiin dee inta badan saddex dabadood qofki wuu iska sabrayaa ama geeridu uu iska ilaabaya saddexdaa maalmoodna waa taqriib haddii waxay dheeraad ku noqdaan ama ay ka dhinmaan wax dhiba ma laha waa goorma waa in kaana hadduu yahay almucazi ka wax tacsiyadeynaya walmucaza ka la tacsiyadeynayaaba maxaadirayni kuwa jooga dee meesha geeridu ka dhacday bay joogaan oo saddex maalmood oo markuu dhintay ka bilaabo wa in kaana hadduu yahay axadumaa midkood haayiban mid maqan ka wax tacsiyadeynayaa maqan ama ka la tacsiyadeynaya sida daahiru cibaarati musanif uu yahay imtadat way fidsanaanaysaa atacziyatu ilaa xuduuri ilaa uu ka imanayo markuu yimaaday bilaabmaysaa wey macnihi saddexdii maalmood ay bilaabmayaan marka cibaarada musanifka macnaa haddii labada midkood uu maqan yahay haddii xataa qofka wax tacsiyadaynaya uu maqan yahy lakin sida saxdii waxa weeye haddii ka wax tacsiyadaynaya uu maqan yahay hadday saddexdii maalmood dhammaadaan waxba tacsiyadayn maayo laakiin ka la tacsiyadaynaya hadduu maqan ya wey watacziyatu tacziyadu luqatan atasliyatu weeye waa qalbi qaboojinta liman mid loo qalbi qaboojiyo usiiba bimacnaa ku dhacay biman qof usiiba lagu asiibay biman bimowti man mid geeridii yacizu caleyh qaali ku ah manaa qof uu jeclaayo qaali ku ahaa ka uu ka dhintay wax u laab qaboojiye lagu idhaahdo sharcan marka markuu leeyahay luqa ahaan dee qof uun maaha hataa hadday hashiisu dhimatay iyo bisadiisu hadday dhimatay luqata tacziyaa la idhahdaa wa sharcanna alamru waa amar faritaanka bisabri qofka la faro inuu sabro cala almusiibati da uu ku sabro dhibaatada waalxahu iyo dhiirigelinta calayhi sabirka lagu dhiirigeliyo biwacdi alajri oo loogu dhiirigeliyo in ajar loo sheego ajarka laga helayo iyo wa ducaa ducada lilmeyiti loo duceeye kii dhintay hadduu muslim ahaa weeye lilmakfiri dembi dhaaf loogu duceeyo walilmusaabi ka noole ka dhintay ee heladiisaana haddee isna musiibada mowdku ay ku dhacdayna bijabri lmusiibati loogu duceeyo musiibadaasi ilaahay inuu ka kabo walaa yudfanu buuhi la aasi maayo inaani laba fii qabrin lagu aasi maayo oo waaxidin iil qura lagu aasi maayo ilaa lixaajatin baahi inay keento mooyaane wadaalika xaajadaasi ka diiqi lardi waa sida inuu dhulka cidhiidhi noqday kadrat ilmowta dadkii dhintayna dee ay badan yihiin marka wuxuu leeyahy waa xaaraan laba qof sida muctamadkaa inay xaaraantay laba qof in lagu wada aaso hal iil in lagu wada aaso fii qabrin waaxidin markuu leeyahay qabriga wuxuu uga jeedaa fii laxdin aw shaqin waaxidin buu uga jeedaa hal iil ama hal qabaal jeex in lagu wada aaso laakiin qabri qura waa la isugu geyn karaa haddii midba midna iil dhinaca looga qodo midna xaggan kale looga qodo wax dhiba ma laha iyada kala diidaya waa hal iil in laisugu geeyo iil qura in laisugu geeyo waa haddii aanay waayo waxaa loo diidayaa waa maxay had hadday doonayaan inan iyo hooyadii baa noqdaan maxramnimo iyo waxaa loo eegi maayo arrinta waxaa loo diidaya waa maxay waxaa loo diidayaa labadan qof dee inay isku dhib mutaan baa la diidaya waxaa laga yaabaa midkood in la cadaabayo midkoodna in loo jannaynayo markaa jaar xumaa dee qofkii meesha ka soo gaadhaysa wanaagsana xaalkoodu suu noqon doonana ilaahay baa oga hadday daruura keento markaa dhib ma laha ilaa lixaaja xaajada daruuraa looga jeeda marka daruuradii buu tusaaleeyeeyo dhulka wax lagu aasi karaa yarba dadka dhintayna way badan yihin qof walba markaa dee qabri gooniya looma yeeli karo ama dadka dhintay baa badan dadka wax aasayaana way yaryihin oo dagaalkii uxud markii toddobaatan saxaabi ay ku shahiideen inta kalena dhaawac iyo daal iyo dhib badan ay qabeen nebigu calayhi salaatu wasalaam laba iyo ka badan ayuu hal qabri isugu geynayay sida jaabir ibnu cabdillaahi uu ka wariyey walxadiid fi saxiix albukhaari haddii markaa laba iyo ka badan hal qabri laysugu aaso dee xaaja ay keento si ay u kala fadli badan yihiin baa iilka lagu kala horraysiinaya ayaa lagu kala fadli badanyana dee qur-aanka ka mid a qabri in qof qof lagu dul aasaa iyadu ma bannaana oo qabri qof uu ku aasan yahay inta la qodo oo la faqo mid kale lagula aaso waayo taasi waxay noqonaysaa qodistaa dee qabrigii la qodayo iyadoo baahi isagu qodistaa u qabaani jirin oo intihaak lixurmatii bay noqonaysaa in xurmadiisii meel lagaga dhacay bay noqonaysaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi wala alih wasaxbi salama tasliima